bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa khamiis taariikhdu ay ku aastaysan tahay kow iyo soddonka bisha agosto sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu aasay meydadka dadkii lagu laayay weerarkii lagu qaaday duleedka deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo dad beeraley ah gaaraya ilaa iyo toban ruux la tilmaamay in lagu dilay weerarkaasi magaalada muqdisho ayaa maanta lagu aasay ilaa iyo toban qof kuwaasi oo ahaa dadkii laga keenay halkaasi kuwaasoo muddo toddobaad ku dhowaada ku jiray talaagad ku taala waa talaagada talaagada lagu kaydiya meydadka isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho dalayay ayaa oo la keenay magaalada muqdisho intii xilligaasi u dhexaysayna waxa ay ku jireen talaagad maadaama ehelada dadka la laayay ay ku qanci waayeen dhacdadaasi aas qaran oo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya loogu sameeyey dadka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda ehelada dadkii la laayay iyo sidoo kale xubno kale xildhibaanada xildhibaan maxamed axmed abtidoon oo warbaahinta la hadlay aaska kadib ayaa waxa uu sheegay in dowladdu iyo sidoo kale ehelada dadka la laayay ay ka wada hadleen heshiisyana ay ka gaareen lagu laayay waxa uuna sheegay halkaasi in si kama ah loogu dilay dadka shacabka ah xildhibaan daahir amiin jeso oo dhankiisa in dabagal ballaaran lagu hayo falkan ayaa tilmaamay in uu ka cudurdaaranayo inuu ugu cudurdaarayo dowladda waxyaabihii halkaasi ka dhacay sidoo kalena waxa uu tilmaamay in weli uu soconayo baaritaanada laguna daba jiro sababtii ka dambeysay askar maraykan ah ayaa la tilmaamay halkaas howlgalka ay ka fuliyeen inay ku soomaaliya ayaa waxaa waxay codsatay in arrinta ay wax badan ka qaban doonto iyaga oo sidoo kalena tilmaamay in ay ka warsugaan baaritaanada arrintan ee ay waddo dowladda oo horey guddi loogu xisaaray geesta kale ehelada dadkii lagu laayay beriire ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay ka garwaaqsatay dhanka wanaagsanna in wax loo wado ayna ka sugayaan baaritaanada dhabta ah dowladda haatan ay waddo dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in arrintan ay u xilsaartay guddi ay ku jiraan wasiiro oo tegay beriire kulamana lasoo qaatay dadka waxgaradka ehelada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waay bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah xildhibaan maxamed axmed abtidoon waxaan kacsi tiiraanyanla u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen tobankii qof ee lagu dilay beriire dadkaa waxay ahaayeen dad shacaba si kama ah ayay ku dhinteen dowladda iyo xildhibaanada iyo eheladii ay ka soo jeedeenna waa ka wada heshiiyeen sidaas ayaa maanta marka waxaa loo gartay muddo ay finijiyeer ku jireen oo dheer kadib in la wada aaso waana mahadsantiin waxaa lagu heshiiyey in dadka meydka la aaso wixii la beri yeelo dadkan waa dad beri ah oo shacab ah iyo waxyaabihii kaloo laga wada hadlo oo de dhaqan ah waa laga heshiiyey waxaaso dhan alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun maanta oo ay bishii carafa ay sagaal tahay bishii agoostana ay kow iyo soddon tahay waxaan halkan aas qaran aan ugu samaynaynaa tobankii qof ee rayidka ahaa ee beriir lagu soo xasuuqay waxaan awal ugu horeysaan leenahay ilaahaygii subxaanahu watacaala sabar iyo iimaan ha ka siiya dadkii iyo ahaladii iyo qaraabadii ay dadkaas ka baxeen ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa ugu tacsiidaynaynaa annagoo ku hadlayna magacii baarlamaanka soomaaliya iyo muxuu ahaye magaca xildhibaanada soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay ilaahayga subxaanahu watacaala ha u naxariista dadkaas ayaga ah ee halkaas lagu xasuuqay waxaan aad iyo aad aan u jecelnahay kuna dadaalaynaa inaan dabagalkeeda aan samayno in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dadkaa xasuuqooda dadkaas dad bermageyda ay ahaayeen beerley ahaayeen dadkii wax soo saarka ay ahaayeen in dadka layska dilo layska socdo haddane wax saxe ma aha qofka maraykanka ah inuu halkan ka baxo beriisa uu tago suurtagal noqon mayso dowladda federaalka ah golaha fulinta waxaan ka codsanaynaa inay baaritaan dhab ah oo xaqiiqa xambaarsan waaba ku jiraan waa ognaha guddigaa loo saaray in la sameeyo dadkaasna si sharaf leh ayaan maanta halkan aaskooda anugu qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ugu hambaliyeeyey bulshada soomaaliyeed maalinta ciidda uu ku asaysan maalinta berri ah iyadoo uu sheegay in looga baahan yahay shacabka inay isu gargaaraan waxa uu sheegay maxamed cabdulaahi farmaajo in looga baahan yahay bulshada inay u istaagto dhinaca nabadda kalana shaqayso dowladda soomaaliya oo haatan dadaallo xoogan ugu jirto sidii lagu xoojin lahaa amniga dalka waxauna intaa ku daray madaxweynaha soomaaliya in looga baahan yahay shacabka in xil gaara ay iska saaraan sidii lagu xaqiijin lahaa amniga asigoo ummadda soomaaliyeed sidoo kale ku bogaadiyey ka qayb qaadashada wanaagga
bismi illaahi raxmaani raxiim ummadda soomaaliya meel kasta adduunka ka joogaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan ciid mubaarak ciidul adxaa kulla caam wa antum bikhayr waxaan ilaahay idinkaga baryaa yaa sanadkiisa nagu wada gaarsiiyo kulligeen caafimaad iyo cimri iyo horumar iyo barwaaqo intaasna aasaas waxaa u ah amniga mar walba inaan ku soo celcelinno inaan amniga ka wada shaqayno maxaa yeelay amni marka la helo yaa horumar la helaa horumarkuna waxa weeye in dadku uu shaqo helo ardadu inay iskool aadaan qof walba oo soomaaliya uu caafimaad helo amnigaasna annagu haddaan mas-uuliyiinta nahay waxaan u istaagnay inaan ka shaqayno qof walba oo soomaaliya waxaan doonayna inu nagala shaqeeyo amniga maxaa yeelay cadowga aan leenahay soomaaliya hadda waxa weeye qolooyinka nabadiidka ah oo u diida soomaaliya horumar sidaas darteed sanadka sanadkiisa waxaan rajaynaynaa dalkan inuu dal nabad ah magaalada muqdisho inay noqoto magaalo dadku isugu socdo oo nabad ah insha allah hadduu ilaah yidhahdo qof walba soomaaliya waajibaada ka saaran inuu nagala shaqeeyo amniga si aan u helno horumar iyo barwaaqo
codkaasi aad dhegeysanaysanna waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed u dareeyey hambalyada maalinta ciidda oo ku asaysan maalinta beri ah oo ay bisha sagaalaad weli raadiyo wardheer iyo wararka ayaad dhegeysanaysaan gobolkii qaramada midoobey ayaa muddo kordhin u sameeyey howlgalka midowda afrika ka socda ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaa waxa ay dhigaysaa in ciidamada amisom ay sii joogi karaan ilaa iyo kow iyo soddonka bisha maaj ee sanadka soo aadan ee labada kun sideed iyo tobanka golaha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay indhaha ku hayaan oo la doonayo in ciidamada soomaaliya ay amniga dalka kala wareegaan amisom qoraalka waa qorshaha joogto qorshaha joogitaanka amisom ee ka sanadka labada kun sideed uu horey u go-aamiyey golaha ammaanka waxaana la isweydiinayaa sida ay soomaaliya diyaar ugu noqon karto amniga dalka inay kala wareegaan ciidamada ajaanibta ee haatan ku sugan soomaaliya ciidamada amisom ayaa waxa ay gaarayaan labaiyo labaatan kun oo askari oo ka kala socda ilaa iyo shan dal waxaana howlgalkan uu soomaaliya ka bilowday sanadkii labada kun iyo toddobadii xilligaas oo ciidamadii u horreeyey ee soo gaara magaalada muqdisho ay ka yihiin dalka uganda oo ahaa ciidankii ugu horreeyey ee waa dowladdii ugu horreysay ciidan usoo dirto gudaha dalka soomaaliya ugu dambeyna inta la xaqiijiyey laayo saddex oo kadib markii gaari ay saarnaayeen wado uu waddo ku dhow xuduudda ay wadaagaan wararka waxaa warbaahinta kenya ayaa qortay in dalka waa in dadkan xaqiijiyey dhimashadooda sarkaal ka tirsan ciidamada dowlad baabuur tiyota oo ay saarnaayeen dhowr qof oo marayay dhulka ayaa waxaa la kacday miino sidaasi waxaa u sheegay wakaaladda wararka reuters oo qadka telefoonka ku wareysatay sarkaalkan oo lagu magacaabo galberta kiyuto waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay jiraan dhaawacyo kale iyo khasaarooyin ka dhashay qaraxa miinadaasi ee haleyshay gaariga ururka al-shabaab ayaa marar badan deegaan ay sheegeen in ay sii wan inta ay ciidanka kenya ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya qaraxan ayaa ahaa qaraxan ayaa midkii shanaad oo saddex bilood gudahooda ka dhaco deegaankaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanayo waa naga intaa aniga saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo